بسم الله الرحمن raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad habeen kasta aad ka dhegaysataan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimcaha dhegaystayaal qodobada barnaamijka dhacdooyinka maanta aan kusoo qaadan doonon waxa ay yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib dalka talyaaniga shir ay ugu qayb galeen waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha oo kulankaasi ama shirkaasi maalgashiga soomaaliya looga hadlayay ka warbixin doona sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta tababar u soo xidhay ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan danab waxaad maqli doontaan taliyaha oo ciidankaasi la hadlaya islamarkaana ka hadlaya ahamiyadda ay dalka u leeyihiin ciidanka danab sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya maanta waxa ay soo saartay ama ay sheegtay in loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay sameeyaan isu soo bax rabituuga si dhibaatada jirta abaaraha iyo biyo la'aanta loo gudbo waxaad barnaamijka ku maqli doontaan wasiirka awqaafta oo arrimahaasi ka hadli doona qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa ka mid a maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida soomaaliya maanta waxa ay xukuno kala duwan ku riday shabakad ka tirsan kooxda nabaddiidka al-shabaab oo ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay weliye hindiye xaaji maxamed waxaad dhegaysan doontaan xukunadaasi lagu riday eedaysanayaashaasi nabaddiidka al-shabaab ka tirsanaa qodobadaas iyo wixii kale nugu soo kordha ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan waa mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta waxa aad ku dhegaysan doontaan islamarkaana aan ku soo qaadan doono haddii eebe raalli ka noqdo maanta waxaa dalka dib ugu soo laabtay wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sheemaake oo mas-uuliyiinta la socotay iyo ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga ay ugu qayb galeen shir looga hadlayey maalgashiga soomaaliya waxaana shirkaasi ka dhacay dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada caasimada rome mas-uuliyiinta soomaaliya oo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo ay la kulmeen mas-uuliyiinta dalka talyaaniga uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga mateo renze iyo xubno kale ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa markii maanta dib ugu soo laabteen waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sheemarke ayaa waxa uu ka warbixiyey kulamadii iyo shirkii dalka talyaaniga ay uga qayb galeen asaga iyo xubnihii kale la socday oo xukuumaddiisa ka tirsanaa ra-iisul wasaaraha oo waraysi siiyey warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ugu horrayntii uu ka warbixiyey shirkii dalka talyaaniga ay uga qayb galeen iyo weliba soo dhoweyntii loo sameeyey wariyeena nasaro bashir cali ayaa waxay ugu horrayntii weydiisay bal waxyaabihii dalka talyaaniga intii ay joogeen ay mas-uuliyiin talyaaniga kala kulmeen waxaana uu ra-iisul wasaaraha ku jawaabay
yani maalgashi hor leh ee hadda dalkaani u bilaabo oo dad ajnabi waan kastaan dalka waa fiicnayd arrimihii ra-iisaaraha isu soo qaadna waxaa ka mid ah arrimaha xamliga iyo sida dol talyaaniga uga qayb qaadan karto arrimaha waliba gaar ahaan bariiska ogsan tahay magaalooyinka waxaa hadda hayay la rabo inay xoojiyaan amrigeeda bariis sidii tayadooda loo qaadi lahaa tababaradooda waxaas waa iska soo wareegdinay runtii meel fiican ayaan kudhinay waxaan arkay taliyaha bariiska ee talyaaniga asna isanan oo arrimahaasaan ka wada hadlanay si waxay noogu soo dhawaadeen runtii aan filayna inay tahay kuul dadka dadka soomaaliyeed inay guul u tahay waa tahay waxaa jira muntland ra-isul wasaare wadahadaladaasi dheer oo aad la yeelatay ra-isul wasaaraha talyaaniga iyo shirkii maalgashiga markaad fiirisay ganacsada labada dhinac markaad u bandhigteen gaar ahaan talyaaniga arrimaha maalgashiga soomaaliya fursadaha ka banaan maxay idinka yidhahdeen sidee soo arkaan maalgashi inay ku samaysaan soomaaliya maalgashiga waxaa ugu weynaa dee dadkaani markaas ka faydan waxa weeye ogsan tahay ninka lacagta meel gashanaya wax horaa wax garantiisa ah ama kalsooni ku maalgeliyo in lacagtaas u maalgashtay aana marna hadhow lagu xadgudbaynin sharciyada aan gudbinay ayaa taasinaysaa kalsoonidaas waxyaabaha kaleetoo ay ayagana soo bandhiga wax kamid ah arrimaha amniga iyo sida maalgashi loogu sameyn karo meelaha amniga ay iska taagnayn waan ka wada hadalnay waxaa hadda inaan ku bilowno waxyaabaha laisleeyahay meelaha amniga ka jira oo u baahan yihiin daasaan ka hadalnay waa lagu heshiiyey waxay soo bandhigeen waxyaaba ay qaban karaan oo dhan marka hadda un waxawey waxaa dhici doona waa la daba raaci doonaa wasiiradii ganacsiga telecommunicationka biyaha iyo korontada kulli waa lala socdeen iyaga iyo dowladda talyaaniga iyo ganacsiyada waa arrintaas ayagaa dabageli doona rajaynaya in si dhaqso ah
sidoo kale waxaa jira iyadana abaaro gobolada inta badan soomaaliya ka jirta xukuumaddii qorshe noocaha ayaa uga degsan gurmadka loo sameynay dalkaasi waxaa sidoo kale jira in webiyadii ay guud ahaan gureen webiga shabeelle ugu weyn soomaaliya marka qorshaha xukuumaddu waa qorshe noocaah waliba wasiirada khamiistii fadhiistay iyo kusimaha wasaaraha waa iga talo bixiyey oo talo iga siiyey in guddi awaaraha la magacaabay guddigaas ayaan hadda waxaan ku dadaalinaa inuu daldalgeliyo waa la soconaa somaliland iyo puntland iyo galmudug intuu inay yihiin meelaha ugu badan oo hadda iyo webiga shabeelle intuu maro oo hadda sheegaysa inuu guray waxaan rajaynaynaa beesha caalamka anoo fursada aan uga faadaysanaya runtii waxaan u sameynay apil wax la dhaho in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ilaa hadda lix qofood camal baa ku dhimantaa laleeyahay allah u naxariisto waan rajaynaynaa inaan qofda ummadda soomaaliyeed gaajada nooga dhiman dowladaha turkiga maraykanka waxyaabahaasoo dhan si gaara ayaan ugu ula hadalnay u codsanaynay in arrintan gacan degdeg ah laga gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed bilateral iyo multilateral u n-ka iyo dodf iyo waxaan ah ayagana waa gaarsiina waa rajaynaynaa ayaa waan soo socda guddiga awaarahana anigii kusimaha ra-isul wasaaraha waa la fadhiisanayna haddii la ilaado ilaa iyo caawa ilaa berri waa rajaynaynaa daldalka xoog leh inaan gelino taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna maanta waxa uu tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa commandowska ee danab loo yaqaano waxaana ciidankaasi in muddaha tababar ugu socday xerada beledoogleh ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeya gaas maxamed aadan axmed ayaa waxa uu tababarkaasi ciidamada u soo xiray uu la hadlay islamarkaana waxa uu ka warbixiyey taariikhda ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta commandowska ee danab loo yaqaano waxaana uu ciidamada ku booriyey inay gutaan waajibaadkii loo egmaday islamarkaana tababarkii halkaasi ay ku qaateenna ay ka soo dhalaalaan waajibaadka uu qaranku ku leeyahay waxaana uu taliyuhu ku bilaabay aniga maanta maalintu waxay ii tahay maalin weyn oo taariikhi ah maxaa yeelay laba sababoodba waa iigu tahay sababta koowaad ciidankii markii aan yaraa oo sarkaal yar ahaa lay tababaray ciidanka danab buu ahaa muddadii aan shaqaynayey inta badan danab baan ka soo shaqeeyey xerada hadda laydinku tababarayo xeradii labaad ee ciidanka danab uu soo dego ayay ahayd tii koowaadna hilweyn ay ahayd taariikhda waa inaad garataan maxaa yeelay waa taariikh aad ku abtirsanaysaan wey haddaan sheego taariikhda maalintii aanu xerada soo degnay iyadoo kayna oo aan garoon kari jirin oo xero ciidan ayan jirin oo raad ciidan uusan jirin ciidankii u horreeyey oo soo degay oo ka soo guuray xerada hiilweyne oo saldhigga dalab ahayd oo markaa ay urur ahaayeen oo ururka koowaad ee dalab la odhan jiray xeradan isagaa soo degay shan iyo tobankii janawari kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii sababtaasay taariikhi igu tahay kamni commandar baan ahaa markaa taliyo horin ciidankaa markaa ka soo guuray hiilweyne oo soo degay halkan sababta koowaad ay taariikhi igu tahay waa saas weeye sababta labaad ay taariikhi igu tahay waxa weeye anigoo taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed ah oo abtirsigaygii koowaad uu darab yahay maanta inaan koodsadii idiin dhammaatay tababarkii idiin xidho iyana taariikh kale ii tahay labadaas sababood darteed taariikh weyn bay aniga noloshayda u tahay idinkana tiinna u tahay maxaa yeelay isku abtirsi asalka isku abtirsi baan nahay inkastoon taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed maanta aan ahay oo ciidanka soomaaliyeed ii siban yahay haddana abtirsigaygu mar walba iyo qalbigaygu iyo wuxuu ku salaysan yahay danab buu ku salaysan yahay abtirsigu halkaasuu gelaya xoogga dalka soomaaliyeed marka laga abtiriyo halkaasuu gelaya taliyo hori baan ka soo noqday taliyo urur baan ka soo noqday taliyo guutaan ka soo noqday dagaaladii baanu ku gallay ciidanka danab bilo dahaba ayuu helay isaga iyo ciidanka madaafiicda labadaa ciidan qura bilo dahaba helay ciidamada soomaaliyeed markay dagaal galeen xaggay ka dagaal galeen idiin sheegi maayo idina inaan hadda looma baahna meelaha aad ka dagaalgashaan in la sheego laakiinse taariikhdu say hadda idinku jirto idina kuwaasoo kale inaad noqotaan oo taariikhda meesheeda aad ka wadaan baan ayaan ayaan jeclahay ilaahi idin mar walbana cadowga soomaaliyeed bay la diriri jireen ee cadow kale lamay diriri jirin mar walba waxay diyaar u yihiin cadowga soomaaliyeed ee midnimada soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliyeed iyo xasiloonida soomaaliyeed iyo wadajirka soomaaliyeed ka soo horjeeda inay la diriraan oo umadnimadooda iyo qarannimadooda iyo jiritaankooda iyo sugidda nabadgelyada ummadooda inay u diriraan ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa mar walba ay saa shacaarkiibay ka mid tahay waxaan filayaa shacaarkii waa laydiin soo qaaday shacaarkii waa laydiin soo qaaday ciidanka ay sheegayo uu ku dhaaban jiray waxaan idin leeyahay markaas maadaama aad ka soo jeedaan ciidanka cayg khaasa maadaama aad ku abtirsanaysaan maadaama idinku nasiib wanaag u hesheen in halka laydinku tababaro dalkiina gudihiisa laydinku tababaro waxaan rajaynayaa oo tababarku dalka gudihiisa idinku yimi oo degaankiina idinku yimi soomaaliyeed tababarka macallimiinta idin tababaraysa tababarka sida ay idiin tababarayaan iyo sida idiin howlgelinayaan iyo sida idinla howlgelayaan inaad inaad ka faa'iidaysataan baa loo baahayay kuwa wax tababara inaad idinku noqotaan baa loo baahayay berri oo la wareega tababarka laydin tababarayo oo aad gaadhaan marxalada inaad macallimiin ku noqotaan idinku ayaa loo baahayay idin waxaan idinku bogaadinayaa markaas saraakiishiina saraakiil xigeenkiina alufleyda iyo dableyda iyo reerihiina oo idin garab taagan xaasaskiina iyo caruurihiina qof waliba kaalinta uu kaga aadan yahay shaqada inuu ka soo baxo qof walba mudnaanta uu ku leeyahay inuu ka soo baxo qof walba wadajirka iyo isu nafuridda ciidankani leeyahay oo asal u ah wada howlgalkiisa asal u ah inaad ku wada dhaqantaan haddaad nabad ku joogtaanna ku wada dhaqantaan isu nafurid haddaad howlgashaanna inaad ku dhaqantaan isu nafurid oo aad mid qura noqotaan mid qura noqotaan oo howlgalkiina uu noqdo markaa mid wax ku oola sida markii ninkiiga horreeyey ee macallinkiina uu sheegayo wax ku ool noqdo oo nafqaybsi iyo waxqaybsi iyo waxwadaag inaad wada yeelataan baan rajaynaya idinka intaasaan kuwa dheeraanayo ayaan idin idiin sheegayaa taariikhda aad ku abtirsanaysaan iyo abtirsiga waa idiin sheegay ragga loo baahan yahay meesha inay meesha ka sii wadaan waa idinka aniga raggayga waa gaboobeen laakiinse waxaan kusii socdaa tababarkii darab tababarkii darab aan qaatay ayaa ragga kaga gedisanay oo aan soo qaatay oo laygu barbaariyey taasaad moodaa weli xooggii inuu iga muuqdo inkastaan hadda oday ahay markaa tababarka darab waa mid dhaxalgala weeye oo qofka noloshiisa xataa gaar ahaaneed wax ka ool waa weeye maxaa yeelay physically yacni awood ahaan baa qofka la dhisaya caafimaadkuna saasuu ku jira alcaql asaliim fi ljism asaliim baa carabtu tiraha oo jism asaliim waa goorma waa jinsinka tababarka qaata ee physical fitnesskiisu marwal koreeyo weeye kaas baa kaas baa caqliga saliimkuna kaasuu kaasuu imanaya tii baan markaa ku shaqaynaya inkastoo aan da'ahay taliyo xoogga dalka soomaaliyeed ahay daa ku jiro waxaan u taagnahay maanta oo isoo gaarsiiyey halkaa ilaahay ka sokow mahaddiisa tababarkaa asal aan qaatay kaan qaadatay wey mahadiya markaas ku dagaalama ku dhaata ku wada jira ku walaalooba ku nasurooba nafta inaad su hurtaa noqda ficiladaas inay idinku weynaato wey inay mar walba idinku jirto wey dalkiina iyo dadkiina ina hurtaan wey halkaasaan kaga baxayaa idinka dardaarankaan maanta idiin dardaarmayo inta tababarka dhammaysatay waa hambaleynayaa si gaara macallimiintii tababartay idin tababartay ee idin naftooda iyo xooggooda iyo caqligooda iyo waktigooda intaba idin horay iyana hambalyaan leehay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan leedahay waa idinka geysan tahay waxaan leedahay waa idiin haynaynaa taariikhda soomaaliyeed maanta waxay taagan tahay ciddii u gurmatay iyo ciddaan u gurman taariikhiyan historically waa u kala soconaanaya guud ahaan dowladda united states of america mucaawanaday ka geysato ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed taariikhna way u gelaysaa dowladda ugu horraysa ee mucaawanayna siisa ee mucaawanadeedu muuqaal iyo wax ka ool labadaba leeyihiin wey waanu u haynaynaa u haya waanu u haynaynaa u haya waan ku bogaadinaynaa inay noo sii wadaan taariikhda taariikhda iyada ah qarannimada soomaaliyeed ee lugaha laysugu taagayo kaalinta ka qaateen waanugu qoraynaa buugta iyada taariikhda waanugu qoraynaa united states of america united states of america iyo dadkeeda iyo xukunka iyo xukuumaddeeda iyo ciidankeeda waanu u haynaynaa ha ogaadeen fariintaana hanaga gaadsiiyeen dowladdooda hanaga gaarsiiye shacbigooda hanaga gaarsiiye ciidankooda madaxdiisa hanaga gaadsiiye waanu u haynaynaa waxaa taariikhdu qoraysaa waxaan tuban iyagaa na siiyey raggan iyagaa barbaariyey oo tababaray howlgallada ay wax koolka iyagaa na awoodsiiyey taariikhna waanugu qoraynaa waanoo kala socnaanaya barrinta soomaaliyeed soomaaliya taariikhdeeda iyadaa way isku fillaan doontaa soomaaliya soomaaliya noqon doontaa wax kool bay noqon doontaa dal barwaaqo aanu haysanaa barwaaqadayda waan soo saaraynaa way noo kala gedisnaanayaan kii waxna tara iyo kaan waxna tari kii wa kii nahagaraday iyo kaan nahagaran waxaan leeyahay macallimiinta si gaara awoodda aad bixiseen waa idinku mahadinaynaa waktigan ad u hurteen soomaalida waa idinku mahadinaynaa waa mahadsantihiin laakiinse codka inta ka badan idinka wada jiraya maqashiya darab darab darab darab darab waxaad eebsanaya inaan idinka cod dheeraan lahaa darab darab ciidanka darab ha noolaado ciidanka darab ha noolaado ciidamada qalabka sida ha noolaadeen xoogga dalka soomaaliyeed ha noolaado xoogga dalka soomaaliyeed ha noolaado ummadda soomaaliyeed ha noolaato xukuumaddeedu ha noolaato qarannimadeedu ha jirto ha joogto cadowgeedu ha jabo cadowgeedu ha jabo intii caawisay ha noolaato
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhacdooyinka maanta wasaaradda awqaafti iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed waxa ay ugu baaqday inay sameeyaan isu soo bax rabituuga si dhibaatada jirta oo ay ka mid tahay abaaraha iyo biyo la-aanta loogu gudbo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali bakhdaadi oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa waxa uu guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay isu gurmadaan islamarkaana ay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan waxaana imaamyada masaajidada ugu baaqay inay bilaabaan qanuudka si dhibaatada jirta loogu gudbo islamarkaana qof kasta waajib ay ku tahay inuu ilaahay u laabto si dhibaatada jirta loogu gudbo ikhwa alacizaa waxaa la ii sheegayey webigaas shabeelle oo dadku ay beeranayeen in badanoo ka mida meelihiisa xaggeeya oo si joogtaa uu ugu socon jiray siddeed sanaba biyo inaysan gaarin oo gomaa gobolladii uu quudin jiray qaar ka mid a siddeed sanaba biyo inuusan gaarin sabab binu-aadmi ha noqoto tafaraaruqa ummadda ha noqoto aadana kale wuxuu sameeye ha noqoto hase ahaatee aasaas waxaa ugu ah icraabka iyo jeegsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu ka jeedsannay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaannu u jeedsanno oo aanu toobadkeenno oo aanu istikfaarsanno oo aanu roob doonno baa loo baahan yahay dalka waqooyiga koonfur meel kasta abaar baa wada gaartay abaartu way soo noqnoqotaa aaranku gacanta ilaahay buu ku jiraa istiqaasada iyo yacni cidda ugu weyn ee aanu gurmad iyo gargaar ka dalabnaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay noqoto sababta koowaadoo looga bixi karo waa sababtaas ayada sababta labaad waxa weeye sabab macno ahaanna ilaahay naxariis uu noogu fiirinayo annaguna aanu iskugu ugu naxariisanayno waa dadka aqniyada ah ee hantida haysta ee dufanka raashinkooda uu leeyahay ee dhaqaalaha ay le u baahan yihiin in ka badan jeebkooda iyo akoonnadooda uu ku jiro walaalayaalo aakhiro waa la iskula xisaabtamayaa dadkaas baahan ee dhibaataysan ee abaartu ay ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala hantida qofka wuxuu u siiyey inuu ku imtixaano maxaan ugu baaqayaa dhammaan qof kastoo soomaaliya oo haysta wuxuu quudanaya wax ka badan inuu walaalihiis koonfur iyo waqooyi meel allaale meeshii ay dhibaata ka jirto abaarta dadku ay ku saamaysay in ay la gaaraan oo ay maxaanku shirkad walbaahi iyo cid walbaahi iyo bulsho walbo meel degani inay si isxilqaanto oo culummada iyo waxgaradka iyo odayaashu ay u istaagaan inay jamciyaan hanti oo ay aruuriyaan oo ay la gaaraan qof walba taasi laba shay baanu ka helaynaa war hantidaad haysataan baa ku barakoobaysa abaartaa ilaahay nooga dulqaadaya naxariista isha naxariiseedoo alla idinku soo fiiriya ummadda kalena ilaahay ugu wada naxariisanaya subxaanahu wa tacaala sababaha roobka lagu helayoy ka mid tahay laakiinse haddii kale dadkaani waa dhibaatoonayaan adinkuna imtixaan adduun baad qabaysaan iyo mid aakhiraba birika maalinna hantidaani way iska baaba'aysaa aakhirana xisaabkeedii baana sugaya waxaan ugu baaqayaa qof walboo hanti haysta inaannu isku gurmanno oon isku gargaarno oon ummaddaannu waxgaarsiino dal iyo dibad meeshuu joogay soomaaliya taas ayadaa marka waa waajib muqadasa oo nawda saaran midda saddexaad waxa weeye dhammaan ummadda islaamkaa hay-adaha khayriga ah ee muslimiinta ah ee duwal islaamiya ka soo jeeda ee anshidada iyo dhaqdhaqaaqa dalka gudihiisa ku haya in ay la gaaraan meel kasta oo dhibaato laga sameeyo daraasado badan baa jira waqooyiga soomaaliya haba u badnaatee meelo badan oo dalkaaba abaartu aad ay u dhibaataysay tartiib tartiib bayna ugu socotaa bishaan iyo bisha ku xigtana dee roob lama filanayo bisha kusii xiga unbaa laga yaabaa inuu da-o dad badan dad baa dhintay oo baahiya dhibaato u dhintay inay la gaaraan oo mucaawinaya anshidadooda iyo maxaanku rahda ikaafiga ahayd ay nooleeyaan oo la soo gaaraan baan dhammaantoodna ugu baaqayaa arrintaas ayada ah bay wasaaradda awqaaftii arrimaha diintu maanta ay maxaan u qabatay shirkan jaraa'id ay u soo jeedisay dhammaanna culummada masaajidda waxaan ugu baaqayaa in ay shanta salaadoodba ay ka qunuudaan si ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ummaddan uga dulqaado maalinta jimcahaana ay roobdoon ay tukadaan oo salaatul istisqaa ay tukadaan taas ayadaaban ugu ugu baaqayaa dhammaan masjid kasta iyo sheekh walba iyo caalim walba cidda keliya colka naga dulqaadi karta cidda keliya abaarta naga dulqaadi karta cidda keliya cudurrada naga dulqaadi karta waa allah subxaanahu wa tacaala boqorkii boqorrada ee albaabkiisu u ballaqnaa addoonnimadii annaga un baa nala ka sugayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddeennan cisyaanka aan galnay dartiis aada u ciqaabaysa oad u dhibaataynaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ka dulqaad maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida soomaaliyan maanta waxa ay xukuno kala duwan ku riday shabakad ka tirsanayd kooxda nabaddiidka al-shabaab kuwaas oo ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay hindiya xaaji maxamed oo ka mid ahayd howlwadeennada warbaahinta qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida soomaaliya gaashaanle sare liibaan cali yarow ayaa ku dhawaaqaya xukunka maanta maxkamaddu ay ku riday eedaysanayaashaas
بسم الله الحمد لله وبعد ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka kow cali xasan aadan tooni afartan jir ah ina aamino rooble jiilow ku dhashay etoobiya labo muxudiin cusmaan maxamed cawaale labaatan iyo labo jir ah ina nasro xaaji shidane ku dhashay xamar markay aragtay qodobka laba boqol labaatan iyo koowaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida la ra ma a qa sa eber sideed eber saddex sideed laba kun lix iyo toban labaatan iyo shantii labadii laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xukunsanayaasha min shan sano xabsi ciidan ah markay aragtay markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkii ay bixiyeen markay aragtay qilaaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay markay u caddaatay eedaysanayaashu in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka siida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida sida horay ugu xukuntay xukunsanayaasha kow cali xasan aadan tooni labo muxudiin cusmaan maxamed cawaale waxayna ku xukuntay kow dembiile shabaab cali xasan aadan tooni toban iyo shan sano xabsi ciidan ah labo dembiile shabaab muxudiin cusmaan maxamed cawaale toban sano xabsi ciidan ah wabilaahi towfiiq ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka cabdirasaaq maxamed barow cadow labaatan sideed jir ah ina saydad maxamed ku dhashay xamar iyo labo xasan nuur xan faarax soddon iyo todoba jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar markay aragtay aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suurat albaqara iyo aayadaha kale ah soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suurat almaa-ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee labaatan iyo shantii bishii labaad laba kun lix laba kun iyo lix iyo toban oo ay ku riday xukunsanayaal ay ku riday xukuno kala duwan rafacaanayaasha markay dhegaysatay markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkooda ay bixiyeen markay aragtay qoraalkii eedaysanayaasha garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay dhegaysatay doodii dhinacyada xer ilaalinta iyo qare qareennada oo u dhexee oo u dhexaysay markay aragtay caddeyntii in eedaysanayaashu ay galeen dembi dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay xukunsanayaal kow cabdirasaaq maxamed barow cadow labo xasan nuur cali faarax waxay ku xukuntay kow gacan ku dhiigle shabaab cabdirasaaq maxamed barow cadow labo gacan ku dhiigle shabaab xasan nuur cali faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad akis wariye hindiyo xaaji maxamed khayre wabilaahi towfiiq maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka kow macal maxamed abuukar cali afartan laba jir ah ina faadumo cabdulle ku dhashay shabeellada dhexe labo macal maxamed sheekh yuusuf wardheere konton iyo lix jir ah ina awliyo sheekh xasan ku dhashay mudug markay aragtay qodobka laba boqol labaatan iyo koowaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida labaatan iyo shantii bishii labaad laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xukunsanayaasha xabsi daa'im markay aragtay markhaatiyaashii maxkamadda horteeda la hor keenay marag fur marag furko marag furkii ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen eedaysanayaasha markay aragtay caddeynta eedaysanayaasha in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida sida horay ugu xukuntay xukunsanayaasha kow macal maxamed abuukar cali labo macal maxamed sheekh yuusuf wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im wabilaahi towfiiq
ciidamada daraawiista ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeedna waxaa lagu soo warramayaa inay gacanta ku dhigeen dad qorshaynayay inay walxaha qaraxa geliyaan tuulada garisweyn oo ka tirsan gobolka bokool guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa sheegay in raggaasi ciidamada baadhitaano ay ku sameynayso islamarkaana gacanta lagu soo dhigay ka hor inta aysan qorshihii ay doonayeen oo ahaa inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan tuuladaasi garisweyne wariyahena ismaaciil mukhtaar cumar ayaa guddoomiyaha waxa uu ka waraystay howlgalkaasi ciidanka ay ku soo qabteen raggaasi ka tirsan kooxaha nabaddiidka ee dhibaatada la doonayay shacabka soomaaliyeed
meelihii saldhibka ahayd malaha nabadgelyada ahayd waxyaabihii qarxayniyo daryan marka dibmeena loo ogaadayy laafusaari aawa jarta arrintaasa jartay haye marka sidee lagu ogaaday oo loo qabtay hubkaasi
saaxib weyli ku ogaaday maadaama magaalada dega magaalada habarsan shaati xillo dambe ilaa sideetan sagaalka habeenimo ya garaac iyo qaabab yamaana lagu dareemi saldhiga qaadka dirisahayn arrintaas haddaan sheegan haddii ciidamadii oo difaac banaanka ku jiran iyo saldhigii maanaha damangeedahan dabargooy antiyaasi waa ogaadi alaseeyaan barnaamijka la ogaadi baaritaana kasuubi wayna kusaay waxyaabihii talhaayana kusaari boorniyoda inigo ku geliyan waana ku baryan marka maxaa muxuu isugu jiraa walxahaas qarxa ee hadda ciidamada ammaanka gobolka bakool ay gacanta ku dhigeen bal faahfaahin naga sii waxyaalihii iyo maanaa rumuudadii iyo iyo kutagayaen sida mobeele iyo waxyaalaha lamada yarhaayeen walamiile laga bariyey oo laga suubi
e ilaa marka e hadda yaa loo qabtay arrintan oo e tiro dad ah haddii ay jiraan bal faahfaahin naga sii iyadana arrintiyaasi dabagal waa waa dabagala lagu sameeya insha allah ciidamadii iyo ammaankii kulli dhalinyaradii iyo kulli magaalada oo dhan ba arrintii dabagalay ku samaysay marka ilaa ada saddex row ama labin haay barnaamijkiis yahay dadkalen warweyd yahay barnaamijyadaas ay bafadaan lahagebagaba baaritaan lahagebagaba ka bacda ani maanaa sudaasadiinka dambeya guddiga rajeen insha allah ujeeddada laga lahaa ee arrintaas maxay ahayd maama in la magaalada la dhex marsiiyo oo meelo kale lagu weeraro ayuu qorshuu ahaa mise waxay ahayd eh, in eh, dhibaato lagu geysto eh, dadka ku nool gobolka
haadii waa runtii aninkaba ka dhabaatay dadkada ka dhabaatay inaan ka talagali wayba lakahanay masamaan meelo lakadari ciidamada buluuska oo magaaladaas garabseyna laakiin lakadari meelaha maanaa wala lakaasi meelu waaye
guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka maanta inta ayaanu kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka anigoo cali cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinayey dhanka farsamadana waxa uu ahaa maxamed cabdiqaliftan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu